dhirtu waxay faa'iidooyin kala duwan u leedahay deegaanka waxayna ka hortagtaa xaalufka iyo nabaad guurka ku dhaca deegaanka marka dhirta la jaro wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada dowlad goboleedka jubbaland caydiid suleymaan xaashi oo ka hadlay faa'iidada dhirta ayaa bulshada reer jubbaland ugu baaqay in ay dhirta ah ilaaliyaan oo aan la jarin dhuxul baa loo isticmaalay waxaana loo isticmaalay si qayb mas-uulnima geedihii dhaxalka u ahaa soomaalida caamkaa qaar ka mid oo uu hareerigu ka mid yahay dabargo ma joogaa qaarna waa ku dhow yihiin innaga saad ogtiin deegaamadeena iyo dhaxalka soomaalida geed qodaxle oo badan geed qodaxle iyo gabadh timatircani waa waxa dhulkeenna u gaar hooleyna u gartaa soo loo orati geedkaa qodaxdani meeshuu joogo soomaalida hurtiisa waxaad ogaataan geedka qodaxdani faa-iidooyinka uu leeyahay ee gaarka inoo ahay inagu aan ka faa'iidaysano waxaa ka mid ah xilliga waqtigu u adag yahay abaartu ay afar bilood gaadho iyo wixii lamid a geedkaasi magool buu sameeyaa ubax buu saaraa caleen buu saaraa wuxuu awoodaa iyada oo aan xilli roob la gaadhin inuu caraf u sameeyo xoolihiini oo ay ku noolaadaan waxaan umalaya cadayga oo keliya baa ku jira dhirta xilliga abaarta fufta ee dib ku noolaata iyo geedad iyadoo geed uwaxa geedkaa quracaahi marka waa dhaxal soomaaliyeed qof kasta oo soomaaliyahi waa inuu ogaado oo ku baraarugo geedka quracaahi ummadda soomaaliyeed buu ka dhexeeyaa midka geedkaas oo kale dhirta oo jiritaanka ka badbaada waxa ay ka hortagtaa xaalufka deegaanka iyo sidoo kale rubyarida